magaalada bulfulay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa lagu qabtay duuro sharci ah oo ay ka faa'iideysteen ganacsatada ragga ah ee ku ganacsada magaaladaasi dowradan oo socotay muddo maalmo ah ayaa ganacsatadu waxa ay ku qaateen duruus muhiim ah oo la xiriirta habka saxda ah ee ganacsiga iyo sida loola macaamilado bulshada xafladda xiritaanka dowladda waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan maamulka islaamiga ee bolofulay qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo martisharaf kale ganacsatada ka faa'iidaysatay dowladda ayaa goobta ka jeediyey hadallo ay kaga warbixinayaan duruusta la siiyey qaala tacaala waaxala allahu lbayca waxarama aribaa arribaa luqatan aziyaada wa sharcan caqdun calaa ciwadin maqsuusin hayri macluumi tamaahul fii micyaari sharc tanqasibu ribaa ilaa qismayni alwal riba alfadl athaani riba alnasii'a tadkhulu ribaa fi shay-ayn almadcuumaat lilaadamiyiin الذهب والفضة أي النقود يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بثلاثة شروط الحلول التقابض التماثل حكم الربا حرام قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا dhacdooyinka maanaska dha adduunyadu iska dhayn tan koowaad dayaacu diin diin oo dadayacu tan lamaad oo halkayaal dayaacu dunya adduunyada oo dayac dayaacu diin ami un saaqaadanay qayb kamid ah waxaa kamid waxaa ahayd qodobadeed waxaa kamid ahaayeen khiyaabu taxkiim sharcilah maqanaasho ka maqanay xukunkii la isku xukun sharciga islaam la kuweeyey meesha ka maqan sharciga islaam mani oo isku xukunnay wo isku xukun xukun xukun la-aan ma dhaya ilaan sababto ay maani kan halka arana meel kale lagshirtay wii ahaadin si kastaba ha ahaatee ujeedka dowladani wuxuu ahaa kor u qaadidda wacyiga ganacsatada iyo in ganacsatada laga saxo waxyaabaha ay suuragal tahay in ay ku dhacaan muddada ay ku jiraan ganacsigooda